iyadoo la sheegayo waxay yidhaahdaan lama arbactum min alwarasa waxaa noo sugnaaday afar wax akhada axaduhum thuluth almaal muqriguba uu dhigaya akhada axaduhum thuluth almaal midkood baa wuxuu qaatay maalka thuluthkii wa aakharu thuluth albaaqi ka kalana mid kalena wuxuu qaatay intii soo hadhay baaqigeedii wa aakharu thulutha baaqi lbaaqi mid kalena wuxuu qaatay intii baaqiga soo hadhay thuluthulbaaqiga baaqigiisii ayuu qaatay wa aakharu albaaqi mid kalena intii kale soo hadhay buu qaatay haddii aynu furfurno waxay yidhaahdeen lana arbacatu min alwarasa waxaanu leenahay afar dadka dhaxlaya ka mid a akhada axaduhum akhada axaduhum thulutsal maali maalka thuluskiibuu qaatay toddoba iyo labaatanka maxaa u thulus ah sagaalba u thulus oo sawjkaa qaatay wa aakharu thulusalbaaqi mid kalena wuxuu qaatay thulusalbaaqi oo maxaa soo hadhay sagaal marka toddobiyadaasi laga gooyo sideed iyo toban baa soo hadhay sideed iyo toban maxaa u ulus ah lix baa u ulus ah hooyadiibaa qaadatay waa qaru mid kalena ulua baaqil baaqi ulusulbaaqiga baaqigiisii ayuu qaatay maxaa soo hadhay markay hooyadiina sii qaadatay lix markay ka soo labiyo toban baa soo hadhay labiyo toban maxaa u ulus ah afaroo uktadiibaa qaadatay waa aakharu albaaqiya kii kalena wuxuu qaatay intii soo hadhay oo isna sideediibu isna sii qaatay waa intaa axaduhumaa wuxuu qaatay ulua maali waakharu ulua albaaqi waakharu ulua baaqi lbaaqi waakharu albaaqi ayuu qaatay mar kale haddana si iyadii unbay haddana si kale udhigeen waxay yidhaahdeen lana arbacatun min alwarasa afar wax dhaxlayaanu leenahay akhada axaduhum juzan min almaal midkood baa waxoogay maalkii la fuqay wa aakharu nisfa dalika aljuz kii ka dambeeyeyna kaa horay intuu qaatay kala barhkeed buu qaatay wa aakharu mid kale nisba aljuzayni labadaas intay qaateen buu barhkood sii qaatay wa aakharu mid kale nisba alajzaa intay intaas ku qaateen buu kala barhkeed sii qaatay wa isla iyadii un oo dhinac kale la iska taayey juz-an min albaal buu mid qaatayoo waa awowgii oo sideed buu la fulay waaru mid kala yimi oo nisba dalika juz juzgaa niskii buu qaato waa uktadii oo maxay qaatay afar oo sideediisa niskii ah waaru mid kalaa yimi oo nisbajuzayni labadoodaasoo laysku daray niskeed buu qaatay waa hooyadii lix bay qaadatay labiyo tobankoodii marka lasku afar sideediis iyo afartiisi marka laysku daro waa labiyo tobanoo lix bay noqonaysaa waaru mid kale nisba alajzaa-i saddexdaasoo laysku daray niskood buu qaatay markaad labiiyo tobankii lixdii uga sideed iyo toban maxaa u nus ah sagaalo zawjii baa isna qaatay marna xaggaas baa lagaga yimi marna xaggan ayuun baa lagaga yimi wallahu aclam faslun fii mawaanic alirs waxaa fasalkan uu kaga hadlayaa sheekhu waxyaalihii dhaxalka u diidayay qofka ee qofka ku sifoobaa uu dhaxalka ka qadayey intii laga helay qofka sababihii uu wax ku dhexlayey ee nasabkii iyo nikaaxii iyo welihii iyo shaayaal kale oo mawaanic la yidhaahdo oo dhaxalka qofka u diidaya ayuu halkan inooga hadlaya saddex baynu inagu soo sheegnay kaashan baa sheekhu laakiin uu ka dhigayaa oo uu ka hadlayaa waanaynu tilmaami doonaa bal kuwa dheeraadka ahe saddexdii aynu sheegnay ka dheeraadkaa dadku markaa xagga dhaxalka aqsaamta dhaxalka la qaybinayo waxaa loo kala qadaa afar qaybood qayb wax dhaxasha lama dhaxlo man yariu wa yura oo yura waa cid waxna dhaxasha lana dhaxlo waxaa lagu tilmaamaa kuwa labada zawj ninka sayga iyo xaaska iyo walaalihii oo kale iyo iyaguna way dhaxlaan waana la dhaxlaa ka labaadna waxa weeye man laa yariu walaa yuurad mid aan waxna dhexlaynin lama dhexlaynin si waxna ma dhaxlo cidina ma dhexasho kaana waxaa lagu tilmaamaa murtadka qofka diinta islaamka ka ridoobay ee ka noqday iyo kii addoonka ahaa iyobaa lagu tilmaamaayo kuwa lamana dhaxlo ayaguna waxba ma dhaxlaan iyo addoonkaiyo waxaa iyaguna marka saddexaad noqonaya qaar la dhaxlayo aan se ayagu waxba dhexlaynin man yuuras walaa yar mid la dhaxlayo laakiin isagu aan waxba dhexlaynin kaasina waxa weeye addoonka mubacadka la yidhaahdo iyo jiniinka masalan la dilay iyo quradu ay ka waajibtay waa la dhaxlaya kaa mubacadkii bacdigiisa hortaa wixii uu kusoo kasbaday waa laga dhaxlaya jiniinka qurada waa laga dhaxlaya lakin iyo waxa ma dhaxlayaan iyo qaar la dhaxlo qaar ayagu wax dhaxlaa aanse la dhaxlin qaar iyagu wax dhaxlaa aanse la dhaxlin ambiyada ayay ahaayeen oo dee maanta waxba kama joogaan rasuulku salawat sl naxnu macashara ambiyaai laa nuuras nalama dhaxle buu yidhi waxaanu ka tagnaa sadaqa ayuunbu noqdaa lakin ambiyada waxbay dhaxli jireen laakiin ayaga ayaan la dhaxlin afartaa qaybood ayay u qaybsamaan waxaa sheekhu markaa yidhi laa yatawaarasu isdhaxli maayaan muslimun iyo wakaafirun isdhaxli maayaan walaa yarisu murtadun kaa murtadkee ridoobay dhaxli maayo walaa yuuras lana dhaxli maayo wayariu waa dhaxlaya alkaafiru gaalkii alkaafira gaalkii kale ayuu dhaxli wain ikhtalafad haba iskhilaafta milatumaa diintoodu haba iskhilaafte way isdhaxlayaan laakiin ilmashhuuru se mashhuurkaay waxa weeye caankahay annahu laa tawaarusa inaan dhaxal dhex olin bayna xarbiyin gaalka xarbiga la yidhaaha wadimiyin iyo kaadimigaahee aynu cashuurta ka qaadno waxaa sheekhu uu yidhi isdhaxli maayaan muslim iyo gaal maanicii ugu horreeyey ayuu inoo sheegay oo ikhtilaafu ddiin waa labadan qof kan dhintay iyo kan qariibkiisa oo diintooda ay iskhilaafto isdhaxli maayaan fii saxiixayn ayaa rasuulku sala la alay wuxu uhi laa yarisu muslimu lkaafira qofka muslimka ahi gaal dhaxli maayo walalkaafiru muslima gaalna muslim dhaxli maayo xidhiidhkii ayay dhexdooda u go-ay marka waxa ay ku ijmaaceen culimmadu inaan gaalku muslim aanu dhexlaynin laakiin muslim gaal ma dhaxlayaabay ayay isku yar qabteenoo jumhuurtu inaan la ogolay weye qaar baa waxay leeyihiin maya waan dhaxlaynaayo sidaa dumarkooda baan aanu guursanayno laakiin ayagu aana dumarkeenna u guursanaynin baynu udhaxlaynaa waxaase la yidhi dhaxalku wuxuu ku dhisan yihi yani waa xidhiidh iyo isu gargaar wax xidhiidh iyo muwaalaad oo muslim iyo gaal ka dhexeeyana ma jiro laakiin guurku waa nooc istiqdaamo waa iska yar adeegsi weeyaan oo xaggaasa markaa ay ku kala leexdeen laakiin waxaa sheekhu yidhi ayagu gaaladii isma dhaxlayaan muslim iyo kaafiratu walaa yarisu murtadun walaa yuuras kaa murtadka la yidhaahdaa isagu wax dhaxli maayo xaalanaba lana dhaxli maayo isagu wax cidna ma dhaxlo lamana dhaxlo markaa waa sabab oo maanicii labaadoo ikhtilaafu diinki maruu ka yimi ayuu ridda gaar u soo saaray isagu kaa ridoobay riddaduna waa aqbaxu amwaaci lkufri baa la yidhaha gaalnimada noocyaalkeeda waa ta ugu xun oo waxa weeye qofkii oo islaamnimadii iyo wanaaggii soo arkay iyo xaqii oo dabeedna dib uga noqda murtad baa la yidhaahdaa kaasi markaa ma dhaxlayo isagu bixaalin say ayuu noqonayaa waxa uu ka tegi isagiina isagii dhaxli maayo isagiina la dhaxli maayo waxa uu ka tegeyna fey ayuu noqonayaa baytulmaalka bangiga muslimiinta ayuunbaa lagu shubayaa waxaa laga yaabaa inay aada u yani wax waa ay la yaabaan dadkao idhahdaan oo waa kee talow kaasi yani meel dheer ba ha ka doonin dadka muqadasaatulislaamka caayaya diinta caayaya malaa'igta caayaya ilaahay caayaya nebiga caayaya yani waxa weeye waa murtadiin ko yani way ridoobeen islaamnimadana way ka baxeen kuwa kitaabku sheegayo ee aan ayaguna cid dhexlaynin lana dhexlaynin waxay ka tegeenna bangiga muslimiinta lagu darayo kuwaasaa ka kowaan kuwa ama ilaahay ama nebigiisii ambiyadiisii ama rusushiisii ama malaa'igta ama diinta caayaya ayaa ka kowaan markaa qofka caynkaa ku sifoobay mana dhaxlayo isan lala dhaxli maayo wayaritu lkaafiru lkaafira gaalku laakiin gaalkii wuu dhaxlayaa kaafira gaalkii isagu gaalkii kale waa dhaxlayaa wain ikhtalafat millatuhumaa habay iskhilaafta diintoodii oo yahuudi iyo nasraani oo kale habay isu ahaadeen nasraani majuusi majuusi wasani way isdhaxlayaan maxaa yeelay dee gaalada diimahoodaasi xagga baailnimada ka diinta islaamka loo eego diin kali ayay ka dhigiin ila ilaahay bay famaada bacda alxaqi ila dalaal xaqa maxaa dabadii ahaaday aan baadi ahayn iyo dalaal ahayn markaa dalaalkaasay isku mid ku yihiin laakiin qowlka mashhuurkaahi waxa weeye annahu laa tawaarusa bayna xarbiyin wadamiyin wax dhaxala oo dhex marayaa ma jiro gaal xarbi o inu xabadayso ay samaynu dagaalamayno iyo kidimiga ahaynu cashuurta ka qaadayna inagu dhex jiray ebaniyaalkii waxa noocaas ahaa maxaa yeelay dee wax muwaalaad iyo wax xidhiidha oo ka dhaxeeya ayaan jirin dalbad haddii dee la yidhahdo masalan mid dimi ahoo inagu dhex dhintay la yidhahdo dhexalkiisii hala sii kii xarbiga ahaa waa inuu inagula soo dagaalamo ayay keenaysa walaa yaritu dhaxli maayo manka fiihi riqun addoonnimo ay ku sugan tahay waljadiidu jadiid qowlka cusub ee shaafici waxa weeye ana man bacdu kabarkiya xurun uu yahay yuurasu waa la dhaxlaya walaa qaatilun qaatilna dhaxli maayo waqiila waxaa leeya lam yu'man haddaan la mag dhabin warita waa dhaxlaya waxau sheekhu leeyahay kii saddexaad buu halkeena uu sheegayaayo ah maanicii saddexaad oo riqi waa addoonnimo markaa laa yarisu man fiihi riqun kii addoonnimadu ay ku sugnaydi ma dhaxlayo oo waa maxay dhowr magac bay kale leeyihiinoo qini iyo man fiihi riqun kaa addoonnimadu ay ku sugan tahay dhaxli maayo markaa qini iyo mudabber mukaatab umuwalad iyo mudacab intaas ayaa la kala yidhaahdaa qini waxa weeye haddii lagu idhaahdo waa addoonkaa iska badaxatiran ayaa qini la yidhaahdaa mudabber waxa weeye addoonka cidqigiisa lagu xidhay sife ee la yidhi haddii masalan idaa mitu mudaberku idaa mitu faanta xorun haddii aan dhinto xor baa ti mudabber baa la yidhi waa kaa la dib dhigay xornimadiisi mukaatab waxa weeye addoonka la yidhi haddaad intaa keento xor baa tahay umuwaladana waa addoontaa u ilmaha ka dhalay mudacab waa addoonkaa barhkiina la xoreeyey barhkiina waa addoonka yahay markaa kaasi isagu ma dhaxlayo qowlka jadiid waxa weeye imaamu shaafici in ka barhkii uu xor yahay haddii uu maal ka dhintay uu barhkiisa xortaa ku soo milkiyey in laga dhaxlayo maalkaa maxaa yeele dee milkigiisu waa taamo si xorta ahayd ayunbu la mid yaho qariibkiisa xorta un baa ka dhaxlaya oo masalan waataynu xaggaa kusoo marayno muhaya iyo munaawaba iyobaa la yidhaahdaa masalan marka nisgii la xoreeyo nisna uu admin leeyahay dee ama maalinba mid maalinna addoonka ayuu ugu shaqaynaya hadday ku heshiyaan maalinna isagaa niskiisa xortaa ku shaqaysanaya ama masalan hadduu iha gelina adigan ku shaqeeya gelina aan shaqaysto waxa uu noobadiisa ama kalkiisa uu ku soo helo ayaa laga dhaxlayaa oo milki taama noqonaya qadiimku wuxuu leeyahay laga dhaxli maayo wax alla yeeliya waxa uu helay oo dhami kii qoortiisa barhkeed lahaa unba wada qaadanayo wuxuu kala baroobi maayaan ka afraadna waxa weeye alqad waa dilkii markaa wuxuu sheekhu yidhi ma dhaxlayo walaa yarisu qaatilun mid wax dilay kii uu dilay ma dhaxlayo mid dilay kuu dilay dhaxli maayo maxaa yeele xadiid tirmidi iyo kayrkiiba ay warinayaan abu daawud iyo imaam malik iyo ibnu maaja iyo waxau ihi laysa lilqaatili shay-un ninka wax qofka wax dilay waxba uma sugnaanin macnaa min almiraas dhaxalka waxba kuma leh maxaa yeelay haddii la dhaxalsiin lahaa qof qaatiloo wax dilay lagama aamin noqdeen qof kasta oo xoolole ka dhaxlaya inuu dilo si xoolihiisa u qaato markaa si aanay taasi u dhicin oo laysu dilin ayaa lay qofkii yacni dilmada wax ka soo gala dhaxalkii waxba ku yeelan maayo qaacidana waxay ahayd qofka dedejiso shay qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi man istacjala man istacjala shay-an qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi qofka shay dedejista waktigiisii ka hor waxa lagu ciqaabaa shaygaa uu dedejisanayey in laga xirmaaniyo man istacjala shay-an qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi waxaa laga lagu ciqaabaya in wixii la seejiyo markaa dilkaasi ama camdi ha ahaado ama kayrkii ha ahaado mid la magdhabay ha ahaado mubaasharo ha ahaado ama soob ha ahaado maslaxad ha uga jeedo oo hadduu dee ilmihii aabihiisii jiraa yaro edbiyow garaaco islaantii hadduu jiraado wadaadkii balaadayar oo dabeedna ay ka raacdo mucalimkii had waa caynkaaso alla wuxuu dhaxalka ku yeelanayaa ma jirto markaa sheekhu wuxuu yidhi qiil baa wuxuu leeyahay in lam yudman dilkaa haddaan la magdhabin oo dilkaa qofkaa uu dilay haddaanu magdhow lahayn waa maxay dee qisaas buu u dilay ama xadni buu u dilayo masalan dee wuu ridooboo xadnimadiibuu u dilay magdhow laguma le markaa qofkan wax dilay ama dee mid kale uu kasii dilay oo qisaas ahaan buu u dilay haddaanu magdhow lahayn ee dil xaqa uu yahay warinta uu dhaxlayaa ka qaatilkahay maxaa yeele xaq buu ku dilay xadiidkan laysa lilqaatili shay-unna dee waa kii aan xaq ku dilin weeye in buu xadiisku tilmaamaya ee ka xaq ku dilay isagu dhaxalkii waxbuu ku leeyahay sidaas ayay leeyihiin oo qiilku isagu halkaas ayuu milicsaday culimada qaar baa xataa meel uun hadduu ka soo galo ku tilmaamay inuu ka qadayo waxay dhaheen islaamtii xataa lafteeda hadday fooshii ku dhimato dee ninkan un baa ugu soo baxaayo ilmahan iyo waxaan oo dhan iyo marka waxba ku yeelan maayo dhacalgeedii laakiin taa culimo fara badan ayaa ka hadashay oo waxay yidhahdeen taa maya iyadoo dhaxalkeeda wuu yeelanayaayo taas iyada meesha kuma jirto daba waxaa arkaa laga fahmayaa kan isaga la dilay ka dilay wuu dhaxli karaa ka la dilay ka dilay wuu dhaxli karaa oo taasina waxay ku suurto gashaa baa la yidhi masalan dee qof baa mid dhaxlaya waxyeeleeyey nin baa masalan dee inankiisii oo kale waxyeeleeyey isagoo waxyeeladii u jiifa ayuu dabeedna isagii gaari jira midna halkaasuu ku dhintay kii kalena weli waa nool yahay ee la dhaawacay isna waa u dhiman doonaaye dee wuu dhaxlaya markaa isna markii dambe ugu dhintay marka waa maqtuul qaatilkiisii dhaxlaya waaya walow maata hadday dhintaan mutawaaritaani laba isdhaxlaya abikaraqin hafar biyo ayu markaa ku qarqoomay aw hadmin ama dumid meel ku duntay aw fii gurbatin ama meel oo gurbo oo cidlo ah ayay macan wada jir ayaa ku dhintay aw juhila asbaquhuma ama kii horreeyey ayaa laga jaahil noqday lam yatawaarasaa isdhaxli maayaan wamaalu kullin mid la arka maalkiisuna libaaqii warasatihi dadkii dhexlayay intooda baaqiga ayuunbaa yeelanaysa sababka shanaad ee dhaxalka ayana maanica shanaad baan leeyahay waxaa weeye ibhaamu waqti lmowt geerida waktigeeda oo qarsoonta waktigii geerida oo qarsoonta maxaynu soo tilmaanay markaynu shuruudda dhaxalka ka hadlaynay taxaququ xayaati lwaarisi bayni bacda mawti mawruuf ama muwaras waa inay xaqiiqowdaa nolosha ka wax dhaxlaya intii kala dhaxlaya uu geeriyooday dabadeed imika labadiis dhexlayay baa isku mar qurbaxay markaa wuxuu leeyahy sheekhu haddii ay dhintaan laba isdhaxlaya ayaa biqaraqin bay ku dhinteenoo dee doon baa la wada qaraqantay ama meel baa ku wada gubatay ama meel baa ku duntay aw fii bilaadi gurba ama bilaad markaas qurbaahoo aana ciidanay cid ka garanayn baa macan wada jir bay ugu dhinteen intaasoo mar bay naftu ka wada baxday aw juhida asbaquhumaa ama maya e way kala horreeyeen waxaa la garan waayey kii horreeye lam yatawaarasaa isdhaxli maayana midkood midka kale dhaxli maayo maxaa yeelay waxaan idhi dee shardiga dhaxalka waxaa ka mid a ka la dhaxlayaa ka dhaxlayaa inuu ka dhaxlaya inuu ka geeyo inuu ka nolol dambeeyo kau dhaxlayo markaa isma dhaxlayaan falaa tuwaris zaahiqan min zaahiqin waalku waa raxbiyadu mid dhintay mid dhintay ha dhaxalsin ajaanib oo kale ka soo qaad wa maalu kullin libaaqi warasatihi mid la arka maalkiisuna waxaa u sugnaaday baaqi warasati dadkan dhaxlaya dadkii dhexlayay intoodii baa qeyd kanay marka wada dhinteen inta laga reebo intii kalun baa yeelanaysa maxaa yeelay ilaahay dee kuwa nool buu kuwa dhintay dhaxal siiya halkana lagama warhayo wamanka usira la qafaasho wamanka usira la qafaashay oo ama foqida la waayey wanqadaca khabaruhu warkiisii uu go-ay turika maaluhu maalkiisa waa la deyn xataa taquuma bayinatun ilaa markhaati ay istaagto bimowtii dhimashiisa aw tamdi ama ay ka tegayso muddatun muddo yaklibu uu ka qaalib noqonayo cala danni malaha annahu la yaciishu fawqaha korkeed inaanu noolaanaynin fayajtahidu lqaadii qaadiga ayaa markaa ijtihaadaya wayaxkumu bimowtii ayuu xukminaya uma yucii dabeedna wuu siin maalahu maalkiisa man yariuhu ka dhaxlaya waqta alxukmi xukunka waqtigiisa markuu mawaanicdii dhaxalka sheekhu halkaa inoogaga faaruqay ayaa halkana wuxuu inooga gelayaa waxyaalo ila muujibaatu tawaquf waxyaalo waajibiyey in la joojiyo oo aan maalkii hadda la qaybinin waxyaalo waajibiyo keena ayuu halkan inooga hadlaya oo ay markaa kuwani ay ka mid yihiin iyadoo masalan qofkii la waayo oo shaki fi lwujuud iyo shaki fi lxamli iyo shaki fi dukuura iyadoo masalan laga shakiyo inuu waxani joogo u nool yahay qofkani ama iyadoo uurka laga shakiyo ama iyadoo labiyadadii wixii laga shakiyo intaas ayay noqonaysaa waxaa jira midaynaa shaku fi nasab oo nasabkii oo markaa laga shakiyo oo laba ay ilmo majhuule ay markaa sheegtaan oo marka iyadoo la isku haysto uu dee mid ahaantood dhinto markaa dee waa la joojinayaa inta iyagu ay lahaayeen hooyada nasiibkeedii waa la siinayaa markaa halkan adaba ka hore markaa iyadoo wujuudkiisii iyo joogi jiritaankiisii laga shakiyo ayuu halkan sheekhu nooga hadlaya wuxuu yidhi qofka la qafaasho gaalo ayaa qafaalatay ama dad kale laku sallidoo qafaashay ama waa la waayey wanqataca khabaru warkiisiba meel alla meel uu joogo waa la waayey maal fara badanna halkan uu kaga sii tegayo dee in la dhaxlana waa la doonayaayo dad baale waxa iyaga hanaloo qaybiyo ninkaas ma noole ah bal horta turika maaluhu maalkiisa waa laga tegiyo waa la dayn lana qaybin maayo xataa taquuma bayinatu bimowtihi ilaa la helo markhaati ka marakacay uu geeriyooday annagaa meel heblaayo ku aasnay ilaa yoo la helo markhaati dhimashadiisa ka markhaati kaca la fargelin maayo oo ama yani tamdiya muddatun mudda ay tagto muddo haalib malaha ka qaalib noqonaysa inaan ninkaasi muddo intaa ka sarraysa aanu noolaanaynin ama intay ka tegaysa muddo lays odhanayo oo malaha ay ka qaalib noqonayso inaanu ninka muddada noolaanaynin muddadaasi markay tagto qaadiga ayaa dabeedna ijtihaadaya oo wayaxkumu bimawtihi mawtkiisa xukminaya maxaa yeele asalku waa in noloshii ay baaqi tahay lala dhaxlima yaqiin mooyaane haddii markaasi joogo dee iyadoo waa iska daahiro oo waa yaqiin baa geeridii loo haya laakiin markay muddadaasi tagto qaadigaasina xukunkaa sameeyo markhaati oo kale ayay ka dhiganta kan waxaanu hadalka sheekha aynu ka fahmaynaa inaan muddadaasi qadarnayn waana sida saxiixa ba yidhi culimada qaar baa yidhi mee toddobaatan sano ayuun baa la eegayaayo bal isaga intuu muddadu inagaga tegay war inta jir mu hala labaatan jir dabehe la suga baa la leeyahay markaa konton dambe marka ay muddadaasi toddobaatankaasi dhammaato ayaa dabeedna la qibay qaar baa yidhi maya sideetan qaar baa yidhi sagaashan boqol maya boqol iyo labaatan intaa ha la eego dadkay markaa joogaaba inaan midhba ka noqla ka noolan baa la arka marka muddadaas ayaa loo kaadinaya dabeedna qaadigaas ayaa sidaa u xukminaya markaas ayaa dabeedna maalkiisii la falgelaya intaa wixii ka horeeya loo dhawaan maayo walow maata markaa wuxuu ihi uma yucطaa wayaxkumu bimawtihi qaadiga ayaa ijtihaadayo mawtkiisa xukminaya uma yucطii maalahu man yariثhu waqta اlxukmi deed wuxuu siinayaa qaadigaasi maalkiisii ciddii dhexlaysay waqta alxukmi xilligaa la xukmiyey mawtkiisa mawtkiisa xilligaa la xukmiyey cidda dhexlaysa ayuunbaa la siinayaa oo masalan waxa la xukmiyey ka soo qaad bishan ayaa mawtkiisii la xukmiyey dee bil ka hor bishan ka hor kii geeriyooday iyo kuwii kasii horreeyey toona dhaxalkiisii waxba ku yeelan maayaan leanna haddunba geeridiisii la bilaabayaa marka hadda geeridiisii la bilaabo ciddii xilligaa geeridiisa la xugmay joogtay ayuunbaa dhaxalkiisa yeelanaysa uma yucطii maalahu wuxuu siinayaa man yariuhu cidda dhaxlaysa waqta alxukmi waqta iqaamati اlbayinati aw alxukmi bimawti waqtigaa markhaatiga lasoo taagay ama la xugmiyey dhimashadiisa walow ilbiriqsinaha ka hor dhintee ma dhaxlayo haddaba waxau sheekhu uhi walow maata hadduu dhinto man mid yariuhu lmafquudu kan lala-yahay miduu dhaxlayo ayaa dhintay waqafnaa xisataw qaybtiisa waan joojinaynaa wa camilnaa fi lxaadiriina kuwa joogana waxaan kula dhaqmaynaa bilaswa'i sida xumaanta badan ayaynu kula dhaqmaynaa taasi waxay ahayd sidii isaga ka la waayey loo dhexlayey bal kii lala-aayo ciduu dhexalkiisa leeyahay dhimatayba halkan nooga hadlaya waxau sheekhu ihi hadduu dhinto kaa la waayey miduu dhaxalkiisa leeyahay ayaa dhintay intaan waana waana intaan markhaatigii lasoo taagin aan mawtiisaan la xukmin haddii aan waar jirin isaga mooye cid kaloo dhaxlaysaaba ma jirto kaa maqan mooyaane cid kaleba ma jirto masalan waa inan quru lahaa inankii baa laa-ayy odaygii baa dhintay cid kaloo dhaxlaysaana ma jirto tarikada dhammaanteed waa la wada joojin halkaa iska taallo weye wa ilaa haddii kale oo ay masalan kaa iyo cid kaloo joogtaaba dhaxalka waa wada leeday waqafnaa xisatahu isaga qaybtiisa ayuun baynu joojinaynaa intay ka caddaanayso markaa uu geeriyooday inuu nolo ama u dhintay way laakiin waxaan kula dhaqmaynaa kuwa xaadiriinta ee jooga bilaas waa sida xun ee ay mar kasta wax ku yalaysanayaane kaasi uu wax kaga dhicinayo ayaynu xugminaynaa oo waa sidee masalan kaa maqani ciddii uu xijaabayey dee waxba lama siinayo ilaa xaaladdiisu kala caddaato dee inan buu ahaa uu dhalay odayga dhintayoo walaal baana jooga dee walaalka waxba la siin maayo illa inan kana xijaabaye ilaa welkiisu caddaanayo marka kaasi waa aswaae kaa mafquudka ku dhacayo waxba la siin maayo kii uu ku nusqaamayay xaqiisu noloshiisa ama geeridiisana dee taas ayaa lagu qadarayaa
kii aan nasiibkiisu marnaba iskhilaafayninna waa la siinayaa masalan kaw xaqiisu ku nusqaamayo waxaa ka mid a haweeney baa dhimaad haweeney haddii masalan dee zawjkaasi uu yahay mid mool haddii zawjkaasi yahay mid mool dee isagu nis buu doonayaa labadan hablood mee walaalaha hinaa sulusaan bay iyaguna doonayaan idan masaladu dee waa u awlmaysay oo toddoba ayay ku dhismaysay adeerkuna markaas waa ku dhacayay markaa xagga labada hablood marka laga eego dee waxaa la qadarayaa inuu nool yahay sidaa daraaddeed dee sulusaankoodii ayaa laga siinayaa afar baa toddoba laga siinayaa waa marka xayaatiisa la haddii laakiin inu meyd yahay la qadaro dee saddex unbaa lagu dhisayaayo iyaguna labuun bay qaadanaya halka soorina adeerkaa qaadanaya markaa waxaa la qadaraya inuu nool yahay misaalka kale waa awow iyo walaal xaggoodii xagga aabbaa iyo mid xagga aabbaahoo aan la haynin iyo mid xagga aabbaahoo aan la haynin waa masalooyinkii jadka ay muqaasamada u khayr badnay islamarkaa ikhwada abaweynkiina kolley abka ay jirsanayeen marka xagga jadka dee waxaa la qadarayaa kan leabkii inuu nool yahay oo isagu sulus buu qaadan xaggan kan akhan abaweynkaana mawdkiisa ayaa la qadariyo nis buu qaadan sudus baa markaa meesha kusoo hadhaya sudus ayaa markaa meesha kusoo hadhayo lix inta lagu dhigo lagu dhiso ayuba awoguna laba sulus a qaadan akhana nis buu qaadanaya hal sudus baa soo hadhayo waa la joojinayaa haddii uu geeriyoodana dee awowgaa yeelanaya ila waa muqaasan way kala badhanayeen haddii uu nool yahayna walaalkaa qaadanayo oo intuu ku tirsaamo xaggiisanubay soo maraysaa kaan masalan aanu isku khilaafaynin marnaba aanu isku khilaafayninna eedada waa la siinayaana masalan gabarh baa dhimatay oo waxay ka tagtay ninkeedii iyo inan ay dhashay iyo inan lala yahay zawjku haddii inankaa la helay iyo haddii la waayo markasba rubcun buu leeyahay ila inan baa joogta farace hadduu ku sabiriy hadduu ka maqan yahay markaa shaykiisa waa la siin sawaaseesa uu leeyahay wacamilnaa waqafnaa xisata waan joojinaynaa wacamilnaa fi lxaadiriina kuwa joogana bilaswai sida xun ayaan kula dhaqmaynaa waxaynu kusoo dhex jirnay waxyaalaha can isarfi fi lxaal ani joojinta maalka bal ilaa inta yani hadda in la farageliyo lagu joojinayey ee joojintaa keenayey ayuu nooga soo hadlayey ka waxaanu idhi waxa weeyaan ashaku fi nasab iyadoo laga shakiyo nasabka iyo jiritaankiisa oo laga shakiyo fi lwujuud iyadana wuu inooga soo hadlay shaku fi lxamli iyo shaku fi dukuuriya ayaa markaa inoo dambeeya shaku fi lxamli baa halka inooga gelaya waxaa sheekhu uhi walow khallafa haddii uu ka tago xamlan uur ayuu ka tegey yarisu dhaxlaya ow ama qad yarisu inuu dhaxlo la arko cumila bilaxwadi sida dadaalka badan ayaa lagu camal falayaa fii xaqihi isaga xaqiisa wa xaqi hayrihi iyo hayrkii xaqiisaba fain infasala hadduu soo socmo ou soo dhasho xayan isaga oo nool liwaqtina ayuu ku soo soocmay yuclamu la ogaanayo wujuuduhu jiritaankiisa cinda almowti dhimashada agteeda inuu jiray warisa wuu dhaxlayaa wa ilaa haddii kale falaa ma dhaxlayo waxauu sheekhu leeyahay qofkii dhintay haddii uu ka tago uur ayuu ka tegey yarisu kaa uurkaasoo dhaxlaya qadarib kasta haddii lagu sameeyo waa uu dhaxlayo oo marnaba isagoo aan dhaxalka ka qadaynin oo waa maxay kaasi yimisheelaan wuxuu ka dhintay xaaskiisii oo uur leh dee uurkaasi waa ilmihiisii oo ama lab ha ku dhashee ama dhadii ha ku dhashee dhaxalkaa ka qadi maayo wuu dhaxlayaa markaa xamlan buu ka tegay yarisu dhaxlayadu waa sidaas aw ama qad yarisu yacni la arkay inuu dhaxlo oo haddii si loo qadarana dhaxlaya haddii si kale loo qadarana aan dhaxlaynin oo masalan labnimo ayuu ku dhaxlayaa oo hadduu dhadii noqdo dhaxli maayo masalan nin ayaa wuxuu ka dhintay walaalkii oo masalan xagga aabba ay ka walaalayiin xaaskiisii oo uur leh ama adeerkiiba ka soo qaad ama kaba soo qaad kii xoreeyeyba masalan dee uurkaasi haddii uu lab noqdo wuu dhaxlayaa haddii uu dhadig noqdona ma dhaxlayo oo bintulaq bay dee noqonaysaa bintulaqna dee dawladxaamka ayay ku jirtay haddii kale ibnulaq buu noqonaya ama ibnulcam buu noqonaya waa marka uu ku dhaxlayo labnimada marna wuxuu ku dhaxlaa unuusa haddii la qadaro yacni oo la yidhaahdo dhadiga ayuu wax ku dhaxlaya haddii labu noqdo ku dhaxli maayo masalan mayd ayaa dhinta wuxuu ka tegey gabadh baa dhimato waxay ka tagtay ninkeedii iyo walaal xagga hooyo xagga aabba ay ka walaala yihiin iyo uur ay xagga aabba ka walaala yihiin maxaa yeelay haddaba haddii uu uurkaasi hadduu lab noqdo hadduu lab noqdo waxba ma dhaxlayo maxaa yeelay ahlufaradkaa masaladii wada dhammaysanayo dee zawjii iyo ukhtada shaqiiqada ahi mid waliba nisbay leedahay oo maalkii way kala badhanayaanun kana dee casabo hayo casabo laga dhammaystirin way iska tegi jirta haddii laakiin uu dhadig noqdo dee ukhto liaba ukhto shaqiiqaa la joogtay noqonaysaayo sudus ayay yeelanaysa masalada cawl baa loo gelinaya markaa oo toddobay ka dhismaysaayo saddexna waa qaadi zawjka saddexna waxaa qaadanaya ukhtada shaqada iyaduna mid bay qaadanaysaa oo cawlkaas iyo masalada la gelinaya marka waxa uu sheekhu leeyahay haddii uu ka taga xamlan yarisu dhaxlaya bikulli taqdiir aw qad yarisu ama inuu dhaxlo la arko cumila bilaxwaati fii xaqihi wa xaqi gayrihi waxaa loogu camal fali uun sida u dadaalka badan isaga xaqiisa xamliga xaqiisa iyo xaqi gayrihi yacni sida u dadaalka badan ayaa loogu camal falayaa oo marka hore macnaha waxaa la dhaxalsiinayaa intaanuba dhalan dee haddii la sugi kari waayo isagoo urkuu jira haddii la yidhaha naloo qaydiya anagu waxaygima sugi karayno waa loo qaydin laakiin wuxuu kan uurka ah uu milkigiisa dhaxalkaasi uu ku sugnaanaya isagoo nool marka u dhasho ayuubuu milkigiisa sugnaanayaa haddaba wuxuu hi sheekhu haddii uu fain infasala xayan haddii uu soo dhasho uu soo soocmo isagoo oo nool waxaan u dhashay waxa weeye liwaqti yuclamu wujuuduhu cinda almowt waktigaa u dhashayna waa wakti la ogaanayo ama la ogyahay inuu jiray geerida markuu dhintay inuu jiray la ogaanayo masalan dee lix bilood wax ka yar ayuu ku dhashay geeridii lix bilood wax ka yar ayuu ku dhashay kay uurka ku jiray ayaa dee la garanayay ma lix bilood kama yaraada eh lix bilood wax ka yar buu ku dhashay warisa wuu dhaxlayaa oo nasabkiisii ayaa dee sugnaaday waa ilaa haddii kale waa jumlo dhan bimacnaa nolol kuma soo dhicine wuxuu ku soo dhashay meydni oo isagaabaa iska iskiisoo u dhintay buu ama jinaayo iyo waxyaba loo geystay falaa falaa yarisu ma dhaxlayo ma dhaxlayo markaa haddaba wuxuu sheekhu yidhi bayaanuhu caddayntiisu waxa weeye in lam yakun haddaanu jirin waarisun mid wax dhaxlayo siwal xamli uurka ka soo hadhay aw ama kaanu haday man mid qad yaxjubuhu uu xijaabayo وقف المال مالك ولا شوتين وإن كان هدو يهي من من لا يحجبه عن حجابين والحاله مقدر ولبا ومقدر لي يعطيه والسين عائلا سوى عولا إن مكان عولا هدو عول سرسجل اليوم ذلك المثال كزوجة حامل وذا هوين أور ذواب وين يلبضي آبو لها وحوصنا ذي زوجة سمن ولهما سدسان بوصنا عائلات أول عولا وعو شيخ لي هدبنا كم يعني حملك أما أرسيفك هذا حلقي سعدين دي سوى حوية هدي أنا مسألة كترين أما قفا بنتي هدان كتجين وحب حلي أو أن وحا أورك كتر أنا هين أما وحا جرة أو ميسج توغة عدو حساب يوم كم أورك عدو حساب يأي شوكته عدو حساب يوم أي شوكته وقف مالك وين لا جوجين وقف المال مالك لبدا سوره وين لا جوجينيا مالك وين لا جوجينيا بالمثال هان عد كلبا اوركا mooyana ma jiraan cid kale la siiyo ma jirtay hal la joojiyo uurka un hal la sigo ama waxa weeye dee walaalnimaysii waa joogaa uurna waa jiraa dee hadduu lab noqdo wuu xijaabayaa maalka waa la joojinayaa ilaa inta uu ka dhalanayo maalkaa la fargelin maayo haddii masalada uu ku jiro mid aanu xijaabaynin cid aanu xijaabaynin ayaa masalada ku jirta oo dhaxalkii u taagan waxaanu weliba ciddaasi leeyahay sahmi muqadar oo go-an buu leeyahay qadaraad kasta oo ilmaha uurka ku jira uu kusoo dhashana waxba ka qaadi maayo ootiya waa la siin buu yidhi isagoo cawlan muqadarkiisa ayaa la isagoo cawlan haddii masalada cawl ka suurto gelayo haddii masalada cawl ka suurto gelayo isagoo cawlan ayaa la siin oo misaal ahaan waa maxay buu yidhi dee waa zawja iyo zawjo masala xaamilo ur leh iyo laba aabbo aabbiyo hooye wuxuu leeyihi waxay leeyihiin sumun ayadii sumun bay yeelanaysaa labadoodina sudusaan bay yeelanayaan oo la cawlayo macnaha masalada waxaa loogu dhisayaa masalada horta waa afar iyo labaatanadood sumun iyo sudus afar iyo labaatan bay ka dhismaan weliba cawl baa la gelinayaayo waxaa cawlka loo gelinayaana waxa weeye waxaa laga yaabaa inay laba hablood noqdaan uurkan inuu laba hablood noqdo ayaa laga yaabaa saa haddii uurkaasi uu labadaa hablood noqdo masalada cawl baa gelaya oo saddex baa ku darsamaya haddii aynu bal masalan sheegno afar iyo labaatan masaladu markay ku dhisanto zawjadu waxay yeelanaysaa tumun oo saddexa aabbaha iyo hooyaduna laba sudus bay yeelanayaan oo afar iyo afar sideed sideed koob iyo toban sideed iyo saddex soo koob iyo toban maaha maxaa soo hadhay saddex iyo toban baa soo hadhay habluhuna waxay doonayaan hulutaan hulutaankina waxa weeye lix iyo toban maxaa markaa ka dhiman saddex baa ka dhiman saddexdaasa markaa loo soo cawlayaayo masaladii toddoba iyo labaatan baa laga dhisayaa markaa inta xoolihii toddobiyo labaatan lagu qaybiyo ayaa dabeed la siinayaa zawjada toddobiyo labaatankaasa laga siinayaa saddexdeedii oo ku socday halkii simunkahay ku socday markan dambe ka noqonaysaa aabihii hooyadiina min afartoodii baa toddobiyo labaatankii laga siinayaa inta baaqigee soo hadhay ayaa la joojin haddii ay laba hablood noqdaanna dee waa la siinayaa intaasaa la siinayaa soo hadhay lix iyo tobankaa soo hadhay baa la siinayaa haddii uu lab keliya noqdo ama lab iyo badig ay noqdaanna dee zawjadana sumunkeedii bikayri cawla baa la siin labada aabbana labadoodii suduso bikayri cawla baa la siin inkeliya afar iyo labaatan baa lagu celin iyaguna inta soo hadhay bay qaadanayaan hadduu lab keliya noqdo ama dhowr lab ama lab iyo badig isku jira hadduu noqdo kaalkuu leeyahay hadduu muqadar haddaan xisaabin laakiin muqadar uu leeyahay waxaa la suulay isagoo cawlan baa la siin hadduu cawl suurto gelayo ka zawjatin xaamilin waaba weyn weye lahaa sumunun baa u sugnaaday walahumaa sidisaani baa u sugnaaday caylaatun oo cawlan sumunka iyo labada sidis bay cawlan yihiin masaladana minberiye ayaa la yidhaahdaayoo waa la yidhi cali ibn abi aalib oo khudbaynaya oo khudbadiisa kamid ah alxamdu lilahi aladii yaxkumu bilxaqi qaca wayajzi kula nafsin bimaa tasca waylayhi lma'aab warujca sidaa ku khudbaynaya ayaa la weydiiyey masaladan dabeetana masaladiibuu ka jawaabay wuxuu ihi sumunkii gabadha tusuc buu noqonayaa buui halkay sumunka ka qaadanaysay ayuunbay tusuc ka noqonayaa khudbadiisiibuu dabeedna iska sii wata way lam yakun haddaanu lahayn lahu kaa haddaanu usugnayn kale ee aanu xamdiga xijaabaynin muqadarun haddaanu lahayn wadaalika misaalka awlaadinba weyne lam yucduu waxba la siin maayo waqiila waxaa la yidhaha agfaru lxamli uurka intiisa gubiday arbacatu weeyaanoo fa yucdawna waxaa la siin alyaqiina yaqiinta ayaa la siinaya waxau sheekhu leeyahay haddii kan aanu xijaabaynin kan uurka ahi uurku kan aanu xijaabaynin haddii aanu u sugnaanin fahmi muqadara waxaa jira waaris aan uurkan ahayn isla markaa mana xijaabayo markuu muqadar lahaa waynu ka soo hadallo waxaan idha cawnun hala geliyo hadduu cawli suurto gelayo waayo muqadar baanu lahayn haddaba mana xijaabayo oo waa maxay dee waa awlaad waa awlaadoo aruurna waa leeyahay waxa kalu ka tegey uurna uu ka tegey xaaskiisina uurna waa leeyahay caruurka inamana waa joogaan marka wuxuu leeyahay hadda waxba la siin maayo maxaa yeelay hadalkaa waxba la siin maayo wuxuu ku dhisan yahay uurku bay yidhahdeen tiro malaxa tiro kuma qaydna qowlkaasoo saxiixa bay yidhaahdeen maxaa yeelay waxa la helay bay yidhaahdeen kan calool ku wada jira imaamu shaafici ayaa sheegay oo yidhi sheekh yaman ku sugnaa ayaa wuxuu uga warramay inay shan da-ood islaantiisu u dhashay shan ilmood waxaa kaluu sheegay labiyo toban uur ayaguna ku wada jiray maawardi ayaa isna wuxuu sheegay buu leeyahay in toddoba calool ay iyaguna mar ay wada dhasheen toddoba markaa ay ruux dumar ay wada dhashay oo weliba kaa uga warramayay imaamu shaafici wuxuu yidhi toddobadii mid ka mid a ayaabanu legdanay buu yidhi dabeetana wii legday oo waxaaba la odhan jiray ninkii lagu ceban jiray saraacashira sabcu rajulin nin toddobadii nin toddoba loo qaydiyey meeshii ayaa ku legday ayaa la odhan jiray qaar baa iyagu sheegay inay afartan ana maxaa ana bacda salaadiina baqdeed atad zawjatuhu biarbaciina waladan fii batni qolana afartan baa u dhashay bay yidhahdeen kullu waaxidin mithlu usbuc mid walibana far buu leekaa isla markaa afartankiibana way noolaadeen wa rakibul khayra maca abihim fii baqdaad dagaaladii baqdaad baabay dabadna ka qayb galeen afartankiiba iyagoo farda wata sheekh adraci la yidhaha baa wuxu uhi war waxaas waxaan suurto gelayn weye qaar kalea ka dabayima waa suurto gelayaan oo ilaahay qudradiisa waxba ma cajsigelinayaan bay yidhahdeen markaa hadalkaasi lam yucduudaasi war intay noqon doonaan war uma hayne e afartan noqon doonaan iyo toban noqon doonaan war uma hayne e ay iska dayna buu leeyaho bal aan la sugno intuu kani ka dhalanayo qiil baa wuxuu leeyahay farun xamli arbacatan fa yucdawna alyaqiin waar meesha uurka afarunba ugu badane wax ka badan maynaan araye afartaasuna lagu qadara oo reedna de inta yaqiinta hala siiyo afaruun ha la joojiyo dhaxalkooda oo masalan mayd baa dhintay oo wuxuu ka tegey islaantiisii oo xaas leh waxaa la islaantiisii oo uur leh iyo inan marka iyadii sumun hay iska qaadato intii soo hadhay shan ha loo qaybiyo oo kan khumus ha laga siiyo afarta kalena haladigo intaa waxaa dee uurka inta ugu badani waa afaruune afartaa kalena ha la yska dhiga buu leeyahay qawlka hore laakiin isagu wuxuu leeyahy mid la siin maayo inankaasi ha iska sugo inay toba noqdaan iyo inay toddoba noqdaan waqiila akharu lxamli arbacatan fa yucdawna alyaqiin waalkhunsaa labeebka almuskilu ee arrinkiisu iskaalka leeyahay in lam yakhtalif irtuhu dhaxalkiisu haddaanu iskhilaafaynin wadaalika misaal ka waladi umminba wey wamuctiqin iye fadaaka daahirun kaasi waa mid iska muuqda wailaa haddii kale fa yucmaru bilyaqiin sida yaqiintaa ayuunbaa lagu camal fali fi xaqihiisa ee xaqiisii waa xaqi hayrihi iyo hayrkii xaqiisaba wayuqafu waa la joojin almashkuuku fiihi inta laga shakisan yahayna waa la joojin xataa yatabayana ilaa uu ka caddaanayo sababkii saddexaad ee asbaabta joojinta ayuu halkan sheekhu inoo galayoo waa shaku fi dukuura waa labnimadii oo laga shakiyo markaa khumsa waxaa la yidhi waxaan ereyga takhanafa acaamu bimacnaa cuntadu markaa dhadhankiisu yar qarrimaaday waxay ka yar dhadhamaan ayaa la yidhaahdaa oo dee kana waxba isku qaldamay oo labkiis iyo dhibxiisiga kale yar bixi waayo oo isku yar qaldamay marka halkaas ayaa luqa ahaan khunfo loo yidhi bay yidhahdeen ama khunfuhu waa waxaa iska takhanufku waa isjilcinta iyo dee waxaa xaggaa jileecayo isaga leexday dumarnimada weeye markaa khunfuhu waa laba qaybood ayaa khunfo la yidhaahdaa khunfaa mushkilkaa weliba waa mid isagu aan lahayn alaabtii ragga iyo tii dumarka toona aan lahayn se dalool yar oo kaadidu ka soo baxda uun haleheoo aan labadii alaabood midna u ekay taasi waa mid ka labaadna waxa weeye oo weliba ka usii badan ee la arkaana waxa weeye mid kii ragga iyo kii dumarkaba alla u dheliyo isugu ag yaallaan taasina waa mido waa kaba badan bay yidhahdeen in la arko dee mana ah runtii wax hariibahoo dee waa la arkaa runtii oo waa la sheegaa dee masalan ruux dumar ah oo dee muddo dumarki ahaan jirtay dumarku la yaabanaayona markii dambe u nin isu roogtay wax badan baa la sheegay aniga laftaydu maalin baan tuulo in annagoo nin wada soconno tuulada ka mid aanu inaan soconayo aragnay socodkiisii iyo qaabdhismeedkiisii baan aada uga yabsari war maynansigu waal xidhatayba waxaa markaa ninkii sheegay in magaalada oo dhami ay la yaaban tahay inankaa oo yani dumar loo marayo xataa waxay yidhahdeen faraha ayuu xinaystaa bay yidhaahdeen dumar waxaan ahayna ma dhex fadhiisto dadka noocaasoo kale aakhirkooda waxay ku dambeeyaan dumarnimun bay ku dambeeyaan oo waa waxaan xataa marka hore ka muuqdaan oo iska shiikaa un oo marka dambe xaggan buu iska noqdaa sida la sheegay ama la yidhaha jabuuti bay ka dhacdayba inan markaa iska dhex jirto wax iska dhigan jirtay oo habla-aas intay erka u qaado dhulka ku dhufan jirtay si hoostaasa labdimadii kaga soo yar jirtay oo markii dambe rabbi xaggaasun isu rogtay markaa wax iska dhaco weeyaan markaasay culimaduna markaa dhaxalkoodii bal siday wax u dhexlayeen ayay ka hadlayaan markaana dee waxay ku kala caddaadaan yaala dee kaadiha markay labadaba leeyihiin bal kaw ka kaaja iyo haddii masalan dee xaydkii bal inuu ka yimaado iyo waxyaalahaas ayay ku kala caddaadaan culimada qaarkoodna garhka iyo naasaha iyo waxaana waa lagu si kala saaraa bay yidhahdeen inkasta oo ay taa culimada qaarkood diideen haddaba kuwa ay suurtagal tahay warasada lafdeeda kuwaay suurtagalka tahay inay labeed noqdaani warasada oo dhami suurtagal maaha inay labeed noqoto laakiin qaarkoodun baa noqon karaa oo kuwa noqon kara waxaa ka mid a masalan ilmuhu wuu noqdaa waladku iyo ilmihiisa wuu noqdaa akhaana wuu noqdaa ibnu wakuna wuu noqdaa camkuna wuu noqdaa ibnu camkuna wuu noqdaa muctiquna wuu noqdaa casabaatulmuctiqna way noqdaan laakiin waxaan suurtagelahayn bay yidhahdeen ninkay ku idhahdaa aabba labeeda baan arkay ama hooyo labeeda baan arkay waxaan suurtagalahayn buu ka warramay bay yidhahdeen ninkaas faqad alqaamu xaalan waxaan suurtagalahayn buu ka warramay waayo markuu aabba noqday dee uu wax dhalay ee uu labnimo wax ku dhalay baa labeednimadii ka tagtay markaday hooyo noqotee ay waxaloosha ku qaadayh sidaa iyada labeednimada ay ka tagtay marka hadduu labeed kuu sheego labadaasa waxbaa ka dhegaysanay markaa laakiin kuwa kalunbuu noqonayaa marka wuxuu sheekhu leeyahay khunfaha mushkilka ah ee arrinkiisu kala bixi waayey haddii aanu dhaxalkiisu iskhilaafsanayn lab iyo dadig haddaanu dhaxalkiisu isku khilaafaynin idaaka daahiru fa yudfacu ilayhi nasiibu dee waa la siin oo waa maxay kuwaanu iskhilaafin waladul-um waxaynu soo marray akhali umka ah dee hadduu lab iyo hadduu dadig iyagu keligiina sudus buu leeyahay hadday fara badan yihiinna waxay leeyihiin sulus sa isaga waa loo dhigi dee lab iyo dadig waxba loola sugi maayee muctiqa oo kale dee labna waa noqonaya dadigna waa noqonaya oo dee dumarku halkay casabatu nafsi ay ka noqdaan waa halkaa xoraynta baynu nidhi walaysa fi nisaa'i durun casaba ila latii manat bicid qira qaba markaa gabadhana way noqotaa ninna wuu noqon kara kaana waa la siinaya un waa ilaa haddii kaleo arrinkiisii uu iskhilaafayo dhaxalkiisii u labnimiyo dhadig buu isu khilaafayaa fa yucmalu bilyaqiini fii xaqihi waxaa lagu dhaqmayaa un sida yaqiinta xaqiisa iyo xaqi ayrihi ayrkii xaqiisa hoose u yaqiinta ah wayuuqafu lmashkuuku fiihi xataa yatabayana intan laga shakisan yahayna waa la joojin inta arrinkiisu dhinacun ku caddaanayo misaal ahaan waxaa masalan lagu misaaliyaa islaam baa dhimatay oo waxay ka tagtay ninkeedii iyo aabbaheed iyo ilmo khunso ah oo dhashay markaa zawjku isagu rubuc buu leeyahay oo isaga isma khilaafayo dhaxalkiisa aabbuhuna sudus buu leeyahay kan haddaba labeebka ah maxaynu wax ku siinaynaa geeshada ugu yar baynu wax ku siinaynaa maxaa ugu yar ee maanta uu ku yaraysanayaa dee inan nis baa markaa la siinayaa nis ayaa la siinaya inta baaqiga soo hadlana waa la joojin oo masalan dee waa sudus iyo rubuc oo labiyo toban bay ka dhismaysaa labiyo toban rub maxaa u sudus ah laba labadii aabbaha ayaa loo dhiibi maxaa u nisa lixoo waxaa la siin khuntaha la siin maxaa u rubuca saddex soo maaha saddexdaana waxaa la siin zawjka markaa lix hal baa soo hadhaya lix iyo saddex iyo laba halkaa soo hadhaya ayaa la joojinayaa yuu u dhaxaynayaa wuxuu u dhaxaynayaa aabbaha iyo khuntaha oo hadduu binto noqoto inannimo ku caddaado dee isaga isku labaragayo xaggan casabadu iskaga soo wareegaya aabbuhu haddii uu isagu lab noqdo ay halkaa uu ku caddaadana dee isaga casabo noqonayo intan casabuu ku wada qaadanaya todobada isaga markaa wada qaadanaya markaa sidaas ayaa loo joojinaya misaal ahaan waa ruux baa dhintay oo wuxuu ka tegey welad khunfaahiyo ah welad khunfo ah ilma u dhalay oo labeeda iyo walaal horta weladka waxaa la siin isaga labeebka nis baa la siin ila waa sidii ugu yarayde akhana in waa la joojinayaa isaga inta baaqigana waa la joojinayaa haddii ina noqoto ina ku cadaadana dee niskaan isaga niska kama walaalka casab ahaan ku qaadanaya haddii kaloo ina noqdana dee isaga wada qaadano walaalkana wuu xijaabaya masalan waa ilmo khunfo ah iyo inan iyo adeer khunsaha iyo inanta waxaa la siina sulufayn baa si siman loo siinaya inta baaqigaana waa la joojinayaa sulusaan marka la siiyo inta soo hadhayna waa la joojinaya hadduu lab noqdana dee labadoodin baa wada qaadanaya haddii kalena adeer run baa qaadanaya oo casabanimo ku qaadanaya marka ay misaalkiisuna waa kaa aynu tilmaanay weeye wlkhunsa almushkilu in lam yakhtalif haddaanu iskhilaafin ibtigu dhaxalgiisu ka waladi ummin iyo wa muctiqinba weeyaane fadaaka kaasi daahirun waa daahiro yudfacu ilayhi nasiibuhu weye waa la sii wixiisii wailaa haddii kaluu iskhilaafayo fayucmalu bilyaqiini baa lagu camalfali fii xaqihi iyo xaqiqaydihiba wayuqafu waa la joojin almashkuuku fiihi intaa laga shakisan yahayna waa la joojin xataa yatabayana ilaa inta arrinkiisu dhinacun ku caddaanay waman qofka iditamaca sihii ay ku kulmaan jihataa fardin wa tacsiilin laba jiho oo farad iyo casaba ka zawjinba wayo huwa muctiqun ah oo ibna camin ama inadeera warisa bihimaa waa ku dhaxlaya waxuu sheekhu leeyahay cidda ay ku kulmaan laba jiho labadaa jiho oo midna faradnimo wax laga qaato midna casabanimo ayaa wax lagaga qaataa oo misaalkoodu waa maxay dee islaam baa dhimatay oo waxay ka tagtay ninkeedii isla markaana berigaa la xoreeyey o isagaa xoreeyey halkaa zawjinimadu de waa jihatu fardi weeyaan xaggan muctiqnimaduna waa jihatu tacsiib ama waxa weeye ibnu camin weeyaanoo ninba in adeertii guursaday oo xaggana waa uga nin xaggana waa ka ilmaadeer cid ka dhowo kalena ma jirto warisa bihima labadoodaba wuu ku dhaxli oo xagganna wuxuu ku qaadan uun nis unbuu ku qaadan zawjinimada inta kalena ama inadeernimada ama walaha inbuu isugu labarogayayana waa taa masalada hore doonka waxaan idhi nawaawi haddaan ahay